Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa helitaanka adeegyada waxbarasho ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa ka qayb galay kulanka mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, Bahda Waxbarashada iyo qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba. Mukhtaar cabdi cismaan agaasimaha horumarinta adeegga waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan barnaamijkan saakal isugu yimid waxaa isugu imaaday bahda waxbarashada ee dowlad goboleedka jubbaland ururada dadka baahiyada gaarka qabo waalidiinta ardada baahiyada gaarka qaba ee dugsiyada dhigta iyo maamulayaasha dugsiyada ayaa isugu yimid si ma aragtay looga wada hadlo qaabkii loo heli lahaa sida ugu fudud oo loo heli lahaa xarun laga heli karo agab dhammaan agabka ma aragtay dadka baahiyada gaarka qabo khaasatan ardada xarun laga heli karo agabka oo ay ka mid tahay qalabkii ma aragtay ay isticmaalayeen sida ma aragtay kii ka saacideeyey maqalka kan ma aragtay qofka waxa afka qalaad lagu yidhaahdo amputhetic waa waa gacmaha ama lugaha macmalka ah sidii loo heli lahaa goobtaas in laga heli karo lugahaas ama gacmaha macmalka ah in laga heli karo crutches waxaa afka qalaad loo yaqaana ee ma aragtay qofka marka iyada ee lugaha ama edemada ka qabo baahiya gaarka ah sidii uu ma aragtay u isticmaali lahaa ee birihii uu ku badboodi lahaa uu ku socon lahaa ah uu isticmaali lahaa agabka waxaa ka mid ah waxa afka qalaad loo yaqaano whitekeen ushaa ma aragtay dadka baahiyaha gaarkaa ka qabo indhaha ushii ay isticmaal lahaayeen marka ay soconayaan iyo agabyo kale oo aad u fara badan oo ay isticmaalayaan ardada iyada ah iyo guud ahaan bulshada ma aragtay ku nool gobolka dowlad goboleedka jubbaland waxaa loo qabanayey ujeedka ugu weyn ayaa waxa uu yahay dadka halka isugu yimid waa dad baahiyo gaar qaba iyo dad aanan lahayn intaba iyo dadkii ma aragtay la falgelayey marka ma aragtay iskuulka la joogo macallimiintii la falgelaysay iyo maamulayaashii la falgelayey ayaa halkan isugu yimid ujeedka ugu weyn markii aan soo koobana waxay tahay xarun in loo sameeyo agabka ay ardada baahiyada gaarka qaba ay isticmaal lahayn qaabkii lagu heli lahaa